dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkeena idiin soo gaaryaba ku soo dhowaada xulashada waraysada oo xilli kastadoon kale aad maqashaan marka laga rabo habeenimo jimcaha
gabadhii halkii ay fadhiday markaas waxaa weyn xali oo dhan ilaa isaqda dhex meeshaa taagnaay mada jirta meel u dhexaysa waxaa ka helay gacanteeda midig oo go'an waa aqoonsanay gacantaas gacantaasaa qaadanay baakad baa ku ridnay
dhibaatadan ma aha dhibaato dowlad keliya loogu dan leeyahay shacabka soomaaliyeed ayaa loo soo dhigtay ay iska qabtaan masiibada ku dhex jirto kollay maalin baa dhimo laheene aan xoo ahayto isdifaacno
meeshaan soobaa joobi baa'uur weyn agtay soo mar oo xoog umar xoog markoo kusoo mar xag camal markotay han maro dhiwdhe marko dhiwdhe annaga dhinacana ku roornay dhammaan waa isku jahwareey orooraa jabsaday laam dhammaan wadaamaraa labada geesle iska fiirina
baabuur laga soo buuxiya walcaha qarxa ma dhihi karo nukliyeer baa baabuur lagu soo shubay waana lagu gubay waxa nagu gubayna waa carruurtii aan dhalnay oo aan korinay oo aan kabinay waxaan nahay hooyooyin gablan ah oo bannaankana ku gablan ah gudahana ku gablan ah qof soomaali ah oo hilibkiisao gubtay bac lagu shubo oo dhulka hoostiisa la geliyo waa taariikh ooyille waa taariikh madow
maxaanu samaynay maxaa ummadayna loo xasuuqaya horumar ha gaarina miya waxa noola xasuuqa maxay galabsadeen maantidii zooba lagu xasuuqa dowlad ma ahayn waxa meesha lagu xasuuqa dad masaakiina oo nolol maalmeedkooda iska wato ayaa meesha lagu kumaaday ilaa iyo saddex boqol oo qafood wax la maqla ma aha qaf kastaba haddii aa weydiiso ma hadli karo ayuu ku leeyahay
dadkeenii saddex saddex boqolo go'een ilaahay waxaan ka baranayo ilaahay u naxariiso dadkeena masiibo qaran bay nagu habsatay shacabkana waa inay dowladda la shaqeeyaan waa inay soo sheegaan meel kastoo ay ku jireen dadkeena xasuuqay tanoo kale qaraxoodeena waa xasuuq intaanu soo taagnaa maan arkin tanoo kale weli weligii maalag masiibadaa nagu dhacday shacabka waxaa kula dardaarmaya maalmo walba inay soo baxaan oo la dagaalamaan kaxabadi waa inuu dhagax ku dagaalamo
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso taarikhda ay ku aastaysan tahay afar iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal qodobada caaw barnaamijkan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona ciidamada biliiska ee magaalada jihoor ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa dadka ugu badnaa maanta geeya xabsi ku yaala magaalada jihoor ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi xal lagu dhex dilay guryahooda oo ku yaala magaalada jihoor ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe qodobada kale caaw barnaamijka ku dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona laba sano kadib xasuusta qarxii afar tobanka oktoobar ayaa maanta laga xusay magaalada caasimaddahi muqdisho dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay in dagaalkii ugu culusay xilligan ay ku qaadiso xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa markii ugu horeysay maxkamad geystay dad kasoo horjeeda siyaasadda madaxweynaha puntland siciid cabdulle hadeeni waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda hay-adda lacagta adduunka ee i u m waxyaabahay ka wada hadleen warar ku saabsan ayaan caawa idiin soo gudbi doonaa wasaaradda gaadiidkii dekedaha ee maamulka jubbaland ayaa dacwad ka gudbisay wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba dacwaddaasi maxay la xiriirtaa xayraaddii diyaaradaha ayaa sababtay in dawooyinkii soo gaari waayaan isbitaalka guud ee magaalada kismaayo bukaanada wax looga qaban waayo isbitaalka guud ee magaalada kismaayo waxaa loo sii qaadi jiray magaalooyinka muqdisho iyo nairobi waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa la sheegay damacsan tahay tallaabo ka dhana dowladda waddanka kenya haddaba xogaha hoose aan helayna faahfaahin ku saabsan ayaan caawa barnaamijka in kuusoo gudbin doonaa تبنتي ديارين برنامجكن وانيغو حسن صاحبكي عمر احمد رحم صحفي برنامجك عاو اي فرسمينيا waa marka la iyo xulashada waraysiyada
miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladunku ji
kulan wanaagsan ayaan ilaahnaa saaxiibayaal kusoo dhawda barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna sidoo kale xarunta maamulka hirshabeelle ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabeelle ayaa sacli lasoo dhaafay howlgalla dad baan lagu soo qabtay waxay ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ciidamadan ayaa howlgalkaas si gaar uga sameeyey xaafadda hanti wadaag ee jowhar kadib markii xalay halkaasi uu ka dhacay weerar bambaan oo lagu dilay allah naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha amniga ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed sugaal cismaan iyo wiilow dhalay oo la sheegan sagaal sano jir uu ahaa saraakiisha amniga hirshabeelle waxay noo sheegeen in howlgalka inta uu socday lagu soo qabtay in ka badan afar boqol ruux oo u badan dhalinyaro kuwaasoo looga shakisan yahay falal almadaro inay ka geystaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale dadka deegaanka oo la hadla raadiya xadaado ayaa waxay noo sheegeen in dadka lagu soo qabtay howlgalkaasi ciidamada amniga ay ka sameeyeen magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe ay isku geeyeen goob barxad ah islamarkaasna intooda badan lagu xiray saldhigga booliiska ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe lamaha maanka maamulka hirshabelle ayaa baaritaan kala duwan ku wada dhalinyartaas lagu soo qabtay howlgalkii laga feliyey xaafadda hanti wadaagga ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed sugaal cismaan kadib war qarool oo ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu daabacay boogga wararkooda faafiya haddaba amni daradan kusoo korotay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar ee xarunta maamulka waxay uga dhigantay hirshabelle waxaan caawa ka wareystay xildhibaan ka tirsan ee baarlamaanka hirshabelle oo lagu magacaabo xildhibaan nuur xaashi bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasuula waa dhawaa marka ugu horeysa adaada waa mahadsan tahay fursada dhishada waa kaaga mahad celinaha tan kale jawaabta waa run ayaan muddooyinkan dambe waa lagu laayay saraakiil badan oo waxgal oo haldoora lagu laayay inta u dhaxayda balcad iyo muxuu aha iyo muxuu aha jowhar iyo meelo kaloo hataa magaalada hataa geesyada marka arrintaas hirshabelle waxay hoosta uga jirtaa magaalada muqdisho sidaa ogtaaba sagaashan kilomitray noo jirtaa marka sida ay uga uga uga sabab uga dagaalama muqdisho iyo jowhar oo kalena ay ugu fududaa inay ka dagaalamaan marka muqdisho waxay qabtaan anagu la qabnaa marka tan kale aada weydido ciidanka macnaha difaaca waxaad ogtahay stateka waa iska cusub yahay wax dhaqaalaha oo markii la as-aasay la siiya lama arko waxaa loo dhisa baarlamaan waa laga dhigay labadii maamul markii xukuumadda la dhisayay balki baarlamaanka la dhisayay yani xataa buulo burto iyo jalaala goodoonaya saasa jidka u goonaay militariguna waxay kamid yihiin waxyaalaha tasarufkooda dowladda dhexe ay tasaruf u leedahay oo hirshabelle ma xukunto waxaa anaga keliya la wadaa hadda waa booliskii dufcaddii saddexaad ayaa tababarka u xirmay marka ciidanka booliska xataa aan agabkii weli loo dhamaystirin ayaa hirshabelle la daalaadhace iyo dhaqaale xumo oo inta badan gobolka meelii wax ka soo gelayo dhan shabaaba gacanta ku haysta marka arrinkaas waa arrin jira waysa u sheegta waa waa gartay hirshabelle waxay wajahaysaa amni xumo tii ugu xumeyd oo iminka soo foog saartay deegaanada ay ka arrimiso maamulka ay hirshabelle marka sababta ay ku gadaamin in ay shabellaha dhexe uu amni daro noocaasa gaarto ma noo sharxi kartaa kabaajitaada ciidan ee ay mataqaanaa ee hirshabelle ma gaarsiisana heerka ay ku difaaci karto xuduudaha hirshabelle ma u yaalo ama baaxadaas leeg ma ciidanku booliska laba boqol ayay u galeen afar mar u galeen labada gobol xataa waa kala go-an yihiin wax hadda xataa hirsh kasoo jeeda balweyne waa la diray xaggay ka degeen agabkoodii hadda dhamaystirkoodii la wadaa dufcaddii saddex marka laba laba boqol laba laba boqol laba laba boqol ayay tababarkii mataqaanaya afar mar uga soo baxayeen weli marka inay gaarin xataa kun u malayn maayo walow hadda booliska taliyaha booliska uu ka warqaba arrintaas saan u maleeyaa marka iyo waa xagga ciidanka ayaa kullitay hirshabelle waa gartay waxa uunahana waxa waaye oo hari waa dhaqaala xumo waa gartay askarta Dhaqaalaha, eh, diwaan gashan yacni shacbiga ka imanahay waxaan gacanta ku haysta inta badan shabaab marka eh, dhaqaala xumo iyo ciidan xumo haddii aanba dhaqaalo jirin ciidan lama keeni karo waad ogtahay Waa gartay.
marka haddana waxaan isleenahay dowladii dhexe laftigeedii yacni ma cayaarin roolkii looga baahnay inay wasaaradda gaashaandhiga ama ciidanka amison ba haatee inay ka sifayso agagaan hirshabelle eh, maxaa ahay, eh, kooxaha nabadiidka ah ma ma ma ma ma ma ma u- waxaan is leenahay waa yacni heerka la rabay annagu ka rabna ma gaarsiinana gacansiinta dowladda hoose dhaxanka sugayna ma gaarsiinana islahay waa gartay nuur xaashi ee, ciidamada maamulka hirshabelle ay leeyihiin oo ammaanka mas-uuliyiinta hirshabelle sugaa ee, waa imise askari No, eh, ku- ku- ku- bu- waa booliis horta eh, oo hadda weli annaga waxaa noo qoran dastuuriyan waxaa waaye waa booliis iyo asluub iyo daraawiish marka anigu intaan hadda ogahay eh, waxaa eh, dhisan oo hadda difcaddii saddexaad tababarka loo aray waa booliis anigu marka telekoobkooda eh, wasaaradda amniga ayaa ka warqabto hadda baarlamaan hadda weli lama keenin laakiin waxaan is leeyahay eh, ma ma badna weli ma badna heerka aan rabna ma gaarin ilaa mataqaanaa saddex kun oo askari in ka yar ma dabooli karto baahida ciidan marka yani inay hadda kun ay gaarsiiyen in kale ma kala aqaan laakiin inay aada u yaryahaan tuuma waa gartay ee, waxaa la socotaa ee, markasta mas-uuliyiin badan oo ka mid a hirshabelle ayaa lagu weeraray ee, xaruntii maamulka ee gobolka shabellaha dhexe marka intaas askari ayay joogto maxay tahay sababta Eh, waa runta oo xalaba waxaa la dilay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka ee dhinaca ma- amniga Eh, miina ayaana loo lo- loogu eraaliyay gurigiisa unbaa lagu tuura marka ma jiro horta waxaad ogaataa adoo mahadsan waa su-aal fiican ciidan weerara oo inta hirshabelle soo weeraray ee degaamada ama dowlad goboleedka soo weerara ma jire wuxuu waxay u badan yihiin nin mo- mooto wata labalugoodleya oo dhabiic xiimaha shacbiga laga aqoon oo inta miina meel geliyey baabuur hurnayda ama saraakiil wato yani rumuudta way u badan yihiin maana ciidan yani waa ku dhufo ka dhaqaaq dagaal yani mo- mooto iyo qalab eh, eh, qarax lagu wada maane Dhowr jeer ayay Ma saxna- jiro ciidan ayaa xataa ee attack ay ay hadda kusoo weerari karaan booliska dhowr jeer ayay xubno ka tirsan al-shabaab ee, jowhar ay ku weeraray maya mas-uuliyiin ka tirsan hirshabelle ee, xildhibaane
ciidan maya ma runta markaan kuu sheego ee ninkaas hadda xalay la dilo gudoomiye ku-xigeenkahay oo gurigiisi miino lagu xiray oo hadda baaritaankii socda weli maahane ma jiro weerar degmada eh, gudaheeda ama gobolka gudihiisa ka dhacay ma ma jiro waa ilaa hadda ma jiro barcadii dhowr mar ay dhinacaas basar ka soo weerareen taasna wasaaradda gaashaandhiga waa xoogga iyana soo saareen nimanka waa ogtihiin waxaa lagula dalila shabeellada hoose marka shabeellada hoose labada shabeelle waxay dhulka kale uga duwayen waa dhul kayma oo dhul webiyeeda oo lagu dhumaalaysan karo oo xuduudu dhaarta marka waxaan isleenahay markay wa- firxadkii ka soo cararay shabeellada hoose waxaa usoo gala shabeellada dhexe waa gartay maxay tahay marka sababta hirshabelle ay ciidamo u samaysan lahaada kaasoo sugi kara ee gobolka shabellaha dhexe mas-uuliyiinta ku safraa oo mar kasta sababa in al-shabaab halkaas ay ku weeraraan mas-uuliyiinta dhaqaala darro waaye inta badan haddii dhaqaala jiro ciidana la heli lahaa marka waa dhaqaala darro haysata waa isteedka gartay ee, gobolka Yacni ee, marka waxaa howlgallo ka haddaan wada dhaqaala la helina ma la samayn karo ciidan ma la samayn karo gobolka waxaa howlgallo ka wada ciidamada militariga soomaaliya marka ee, ciidamadan ee, maamulka muxuu uga faa'iidaysan leeyahay oo ah, xaaladda amaan xumo ka taagan wax looga qabanaya
iyo een, hadda wasaaradda gaashaandhiga inaan haddaan wax ka ka tilmaamo wax ka ihahdo ma rabo waa naga madax banaanyi nimankaasu laakiin ko- qaybta ko- to- toddoba iyo labaatanaad oo hirshabelle ka howlgashaa inay joogto waa jirtaa oo gobolka hiiraanna waa jirtaa jawaarna waa jirtaa dhinacan balcadii udhexays hadda baabuurta maadooda saraakiisha badan lagu laayay yacni meel u dhoway xataa degan yihiin marka waa kuu sheego wixii waa miina dhulka lagu dugo maane ma jiro midda kale eh, waxaan isleenahay dhaq- dhaqaada howlgallada ay qaadayaan yacni eh, ayaa yaraan isleenahay marka hadda wasaaradda gaashaandhiga waxay weerar la qaadi lahayiin ma lujiskada ku xun ma yacni mise kale waxay u jiraan ma dhaqa waa wax waxaan aanan ka jawaabi karin waay waa gartay hirshabelle ma waxay ku qanacsan tahay in markasta mas-uuliyiinteeda lagu laayo gobolka shabeellaha dhexe wallaahi inaadeerow waa ku maadsan saa lagu qanca walaalo caasimadii oo dawladii dhexe iyo baarlamaanadii iyo qaranka dhammaan jooga ayaa hoteeladii lagu gelaya dadka lagu leeyahay ogeede hirshabelle yani eh, saddex sano jirsatay oo aan dhaqaale lahayn oon ciidankii u abaagu yahay oo laisu keena oo markii la abuurayba kala godoonkaas ku jirtay oo lala tacaala yani ma la ma la- ma la- la yaa marka waxa caasimada ka dhaca loo fiiriyo anu ma la yaabayo ma la yaabayo oo laakiin insha allahu tacaala waa un la wada Waa gartay, marka mas-uuliyiinta ayagoon wadan, eh, ciidamo sugi kara- arrinta faraha ku haya waa gartay mas-uuliyiinta hirshabelle ayagoon wadan ciidan ammaankooda sugi karaa maxay ta sababta markasta ugu safraan ee gobolka shabeellaha dhexe oo dhimashadii dhaawac markasta uu kasoo gaaro
ciidan waa watan ciidan waa watan hadda eh, nimankaan nimankii ka horeeyo jidka lagu dilayo wasiirka hore oo ganacsiga iyo- iyo websiga ku- ku-xilka maaliyadda dhinaca maaliyadda waa wateen laba cabdi bilay wateen Eh, miina la kacday ma- wax- waa miina ku sheegaaday macani maana yani ciidan la-aan ma jirto ciidan waa jiraa laakiin waa miina u badan yihiin meel lagu dugay oo yani rumuudkeeda qof hayo yani wax wax arrin oo khatarteeda la waayo marka waxuu rabaa jidkii in halaal mitir loo ilaaliyo oo loo loo istaagnaado laamiga dheere ma suurageli kartaa marka in laami sagaashan kilomitera meel walba askari la taago maamulka hirshabelle wuxuu wajahayaa eh, xaalad amni tumeenti ugu xumid marka maxay ka dhigan tahay in habeenka madow mas-uuliyiintii maamulka lagu laayo caasimadii eh, maamulka ee gobolka shabeellaha dhexe ee jowhar qadar laba mashafacana wadkiisaa gala ninkaas ee sabab la yani hadda eh, cid hadda sha- in shabaab dilay in cid kala disha anu hadda manaka ilaahay baa yaqaan laakiin waa dad waktigoodii galay yani wixii hadda eh, muxuu ahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen karaan inay wasiirka amniga inaa su-aashaas aada u weydiidood ku celina waa igu socnaaneen marka waktigoodina waa galay wixii wadka u galan meel kasta ku dhimayn haddii taadu gasho cadaadaad ku dhimo maraykankaad ku dhimo muqdishoad ku dhimayn marka waktigaa dhamaas
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle oo ka hadlayay amni darrada kusii kororeysa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kulan wanaagsan ayaan lenay xulashada urasada ay dhegeysanaysaan radiyaha cadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal magaalada caasimadda ee muqdisho ee markanaadiya waxaa maanta magaalada caasimadda ee muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu barardiiqayay dadkii ku geeriyooday musiibadii ka dhacday isgoyska soobe ee magaalada caasimadda ee muqdisho laba sano ka hor afar tobankii bisha oktoobar ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii laba sano kadib ayaa isgoyska soobe afar tobanka oktoobar ayaa waxaa iskugu soo baxay kubnaan dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo kulan borordiiqa ahaa ay ugu duceynayeen walaalahooda soomaaliyeed oo ku geeriyooday isgoyskaasi ayadoo dadweyne iskugu soo baxay gacmaha ay ku siteen boror ay ku xardhan yihiin erye ay uga dhiidhiinayeen falalka noocaas oo kale ah inay mar labaad ay kusoo laabtaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho mudane cumar maxamuud cumar finish iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ayaa ka qayb galay kulankaasi borodiiqda ahaa waxaana bulshada isugu soo baxday isgoyska soobe ku dhiirageliyeen mowqifkooda ku aadan la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab waa maalin qalbigeenna xusuus gaar ah oo aan wanaagsanayn ku reebtay sax ma tahay hadalka lama maqli miya maantay waa maalin qalbigeenna xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u hillaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado sagaaraha hadda aan taagannahay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan halkan idinkaga caddeeyo farriin aan idiin soo gudbiyo farriin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayre ay ii soo dhiibeen farriintaas madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay ii soo dhiibeen waxay tahay naga gaadhsiin shacabka gobolka banaadir ee samirka badan ee dulqaadka badan inay ku habboonayd maantay inaan kala soo qayb galno munaasabadda an ee taariikhiga ah oo ka turjumta dadkaani la ilaabo cidda waxyeesha farriintaas waxay xambaarsan tahay maadaama ay tahay xilli qorax kulayl ah meeshu ay tahay waddo laami ah haddaan dhammaanteen kala qayb qaadanno dhibaato qorax waa rafaadayaane aan koobno cidda nooga qaybgelaysa isla markaas farriintayna gaadhsiin karta intaas ayay soo fareen waad maqlaysiina filaya waxaad garan kartiin waxaad garan kartiin haddii mas-uuliyiin fara badan ay meesha yimaadaan hadalka la wareejiyo oo mas- mas-uulba mar loo dhiibo in taagnaanshaha iyo qorraxda lagu dhibtoonayo si aan loogu dhibtoon ayagoo u dhimrinaya shacabkooda ayay yidhaahdeen wixii aan dhihi lahayn adigu noo dheh warkayga waad maqasina filaya sidaas darteed walaalayaal maalintan ayada ah maalintan afar iyo tobanka oktoobar ee wixii aad ogeydeen ay ka dhaceen goobtan maxaa laga bartay waxaa laga bartay inaan isku duubni karno waxaa laga bartay inaan adkaan karno waxaa laga bartay in cadow weynna aan u midowno waxaa laga bartay cadow aad u weyn aad iyo aad cadow u weyn oo gudaheena ku dhuumaalaysanaya inuu jiro ayaa laga bartay haddaba ee dar- darsigaas aan cadowgeenna ka barannay ee foosha xun ayagoo lagu dul shaqaynaayo ayaa waxaa la sameeyey madaxweynaha soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayagoo bulshaweynta soomaaliyeed hor kacaya ayay dukaankii ku daaqaleen dhiiggooda sida aad halkaas ka arkaysid madaxdii madaxdii dowladda soomaaliya madaxdii qaranka soomaaliya haddii ay dhiiggooda bixiyeen oo ay ku bixiyeen meel fagaaro ah oo ay ku bixiyeen meel fagaaro ah taasi waxay ka dhiman waxay ka dhigan tahay shacabka soomaaliyeed oo faraha badanow walaalihiinna dhibanayaasha ah dhiig dhiiggiina siiya saasaa loo liidaa walaalayaal waxaa kaloo laga bartay dhallinyarada soomaali dhallinyarada soomaaliyeed hadday yihiin kuwa ardayda ah iyo hadday yihiin kuwa waxbarasho dhameeyada inay waxbarashadoodii tacliimtoodii ay meel dhigaan oo ay yidhaahdaan wax walba waxaa ka horreeya wax walba waxaa ka horreeya inaan dalkeenna difaacno sidoo kale waxaa laga bartay in loo baahan yahay xarun gargaarka degdega ah ee dabdamiska iyo ambalansooyinka oo diyaar ah saacad kasta in loo baahan yahay oo ay ku jiraan gaadiidkii iyo shaqaalihii gargaarka degdega ahaa waxaan idin xasuusinayaa iyadoo laga ambaqaadayo tu- tusaalooyinka talooyinka iyo tusaalooyinka madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu shalay dhagax dhigay laba goobood oo midna uu yahay gargaarka degdega xaruntiisa midna uu yahay bangiga dhiigga bangiga dhiigga labadaas xarumood ayuu ra-iisul wasaaruhu shalay dhagax dhigay waxa kale oo diyaar naloo yahay oo madaxda soomaaliyeed ay diyaar u yihiin anigana laysoo faray inaan idin soo gaarsiiyo in dowladda soomaaliya ay halkeedii ka sii waddo taakulaynta agoommaha waalidkood ku waxyeeloobay dhibaatadii afar iyo tobanka oktoobar sida aad la socotaan maalintaas waxaa loo saaray guddi aqoon-yahano iyo culimaaudiin ah oo taakulayn gudaha iyo dibadda uga ururiya dadkaas dhibanayaasha ah oo aad iyo aad arrintaas isu xil saaray meel fiicanna wax soo dhigay sida uu aad sida uu sheegaya sheekhi hadalka loogu furay sidaa darteed walaalayaal maantay halkudhegeenna wuxuu yahay maanta halkudhegeenna wuxuu yahay ma ilmayno ee waan aasanaa halkudhegeenna muxuu yahay ma ilmayno ee waan aasanaa halkudhegeenna muxuu yahay ma ilmayno ma oyno ee waan arsanaa ma oyno ee waan arsanaa halkudhigeenna waa sidaas ma idiin guddoomaa walaalayaal marka ay dhacdo hagaagbaamo weyn cadaawad noocaan oo kale ah mid yar iyo mid weynba waxaa loo baahan yahay bulsho soomaaliyeed oo isku duuban garanaysa cadowgooda iyo shacabkooda kala garanaya oo qumah u soo istaaga badbaadinta shacabkooda sida sida haddaba dhacday ilaa iyo hadda ilaa iyo hadda waxaa taagan wiilal iyo gabdho maalintaas iska diiwaangeliya xarumaha ciidanka waxaan rabaa hal kelmad inaan siiyo
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqan magaalada caasimada ee muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finash ayuu kaas ahaa oo maanta munaasabad lagu bardiiqayay dadka ku waxyeeloobay musiibadii afar iyo tobanka oktoobar ka dhacday magaalada caasimada ee muqdisho ayuu kaas ahaa
gabadhii halkii ay fudhigay markaasi waxaa weyn xali oo dhan ilaa isaqda dhex meeshaa taagnaay wada jirta meel u dhexaysa waxaa ka helay gacanteeda midig oo go'an waa aqoonsanay gacantaas gacantaasaa qaadanay baakad baa ku ridnay
dhibaatadan maaha dhibaato dowlad keliya loogu dan leeyahay shacabka soomaaliyeed ayaa loo soo dhigtay way iska qabtaan masiibada ku dhex jirto kollay maalin baa dhimo laheene aan xoo hayto isdifaacno
meeshaan soobaa joobi baa-uur weyn agtay soo mara oo xoog mar xoog markoo ku soo mara xag camal markoo tay han maro dhiwi dhee markoo dhiwi dhee annaga dhinacana ku roornay dhammaan waa isku jahwareeray orooraa jabsaday laam dhammaan wadaamaraay labada gees lee iska fiirina
baabuur laga soo buuxiya walxaha qarxa ma dhihi karo nukliyeer baa baabuur lagu soo shubay waana lagu gubay waxa nagu gubayna waa carruurta aan dhalnay oo aan korinay oo aan kabinay waxaan nahay hooyooyin gablan ah oo bannaankana ku gablan ah gudahana ku gablan ah qof soomaali ah oo hilibkiisao gubtay bac lagu shubo oo dhulka hoostiisa la geliyo waa taariikh ooyille waa taariikh madow
maxaanu samaynay maxaa ummadayna loo xasuuqaya horumar ha gaarina miya waxa noola xasuuqa maxay galabsadeen maantidii zooba lagu xasuuqa dowlad ma ahayn waxa meesha lagu xasuuqa dad masaakiina oo nolol maalmeedkooda iska wato ayaa meesha lagu kumaaday ilaa iyo saddex boqol oo qafood wax la maqla ma ahan qaf kastaba haddii aa weydiiso ma hadli karo ayuu ku leeyahay
dadkeenni saddex saddex boqol oo go-een ilaahay waxaan ka baranayo ilaahay u naxariisto dadkeenna masiibo qaran baa inagu habsatay shacabkana waa inay dowladda la shaqeeyaan waa inay soo sheegaan meel kastoo ay ku jiraan dadkeenna xasuuq ay tanoo kale qarax la weydha waa xasuuq intaanu soo taagnaa maan arkin tanoo kale weli weligii maalig masiibadaa nagu dhacday shacabka waxaa kula dardaarmaya maalin walba inay soo baxaan oo la dagaalamaan kaxabad waa inu dhagax ku dagaalamo
والله أول ما أول دوبر علي ولا علي
dadyo qubayuu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku isii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiriyo qisaasaha ahaa qiriyo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa markaan aadiyaa wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha ee maamulka jubbaland ayaa dacwad ka dhan ah wasaaradda gaadiidka ee dekedaha ee dowladda federaalk soomaaliya u gudbisay guddiga gaadiidka ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya kadib kulan ku dhex maray magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland wasiir ku-xeenka wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha maamulka jubbaland ayaa kulankaasi marka soo dhammaaday kadib waxuu warbaahinta ula wadaagay nooca ay tahay dacwadda ay ka gudbiyeen wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya nasiib darro xukuumadda hadda jirto iyadoo ku xadgudbaysa xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed iyo shuruucda waddanka u degsan waxa ay u adeegsatay maamulistii hawada soomaaliyeed arrimo siyaasadeed oo gurracan kadib markii ay kusoo rogeen cunuqabateyn shacabka dowlad goboleedka jubbaland oo ay ka dhasheen qodobada soo socda kow khataro dhanka caafimaadka ah kadib markii lagu guuldaraystay in lagu gaarsiiyo bukaanka goobaha caafimaad ee ku haboon si deg deg ah tusaale ahaan isbitaalka guud ee magaalada kismaayo waxaa usbuucii laba jeer la keeni jiray daawo xayraaddii diyaaradaha ayaa sababtay in dawooyinkii soo gaari waayaan isbitaalka guud ee magaalada kismaayo bukaanada wax looga qaban waayo isbitaalka guud ee magaalada kismaayo waxaa loo sii qaadi jiray magaalooyinka muqdisho iyo nairobi bukaanadii u baahnaa advanced medical treatment waxaa loo qaadi jiray magaalada nairobi ama caafimaadka dheeraadka ee aan waxaa loo qaban looga qaban jirin gudaha ama muqdisho ama kismaayo sida ahaataba sidaa daraaddeed maadaama sii maritaanka muqdisho ay sababtay waqti lumis fara badan ayaa waxaa ku geeriyooday isbitaalka magaalada kismaayo bukaano fara badan oo caafimaadkaas u baahnaa sidoo kale bukaano laga soo qaadi jiray degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan afmadow iyo dhowbley ayay u suurageli weyday inay deg deg kusoo gaaraan isbitaalka guud ee magaalada kismaayo waxay sababtay inay geeriyoodaan bukaanadaas tusaale ahaan haween foosha ay kasoo daahday oo u baahnaa in qalin loogu sameeyo isbitaalka guud ee magaalada kismaayo sidoo kale waxaa caqabad noqotay in dawooyin la gaarsiiyo isbitaalada kale ee degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland iyo in ay gaaraan shaqaalihii wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland oo tababar soo siin lahaa shaqaalaha ka howlgala dhammaan isbitaalada iyo msijada degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland sidoo kale hay-adihii taakulayn jiray isbitaalada degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayay u suurageli weyday inay gaaraan degmooyinkaas qodobka labaad waa culays dhanka dhaqaalaha ah culays dhaqaale oo aysan xamili karin bulshada dowlad goboleedka jubbaland kadib markii lagu kordhiyey bulshada qiimo ka sarreeya intii horey looga qaadi jiray qiimaha tusaale ahaan qiimaha lagu raaci jiray diyaarad kasta diyaarad kasta oo ka tegaysa kismaayo ee aadaysa ama ku wajaha nairobi waxay ahaan jirtay markeedii hore qiimo dhan laba boqol oo doolar halka hadda ay noqotay laba boqol iyo sagaashan doolar maadaama diyaaraddii lagu qasbay inay sii socod iyo soo socodba ay soo marto muqdisho sidoo kale qiimaha lagu raaci jiray diyaaradda kata ka tegaysa kismaayo ee aadaysa dhobley waxay ahaan jirtay siddeetan doolar halka hadda ay noqotay in qofka kismaayo ka duulay dhobley tegay ama dhobley kasoo duulay kismaayo imaanay uu bixiyo lacag dhan laba boqol iyo siddeetan doolar iyo iyo waqtigoo sidoo kaleeta kordhay oo laba saacood bar ay hawada ay noqotay inay ku safraan awalna ay ahayd afartan daqiiqo oo maxkeen sidoo kale xayiraadahaas waxay sababeen in wasiirkii amniga dowlad goboleedka jubbaland si xaqdarre ah loogu afduubay garoonka caalamiga aadan cabdulla cismaan aadan cadde oo oo uu socoto ku ahaa ilaa iyo haddana si sharci darre ah ku xiran in mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowlad goboleedka jubbaland si gooni ah loogu beegsado laguna handado garoonka caalamiga aadan cabdulla cismaan aadan cadde sidoo kale laba iyo labaatanka bishii sagaalaad ee sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka waxaa lagu xanibay madaxweynihii hore ee dowladii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed iyo wafdi la socday kuna soo socday magaalada kismaayo iyo shacab soomaaliyeed oo usoo socday magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka ee dowgole- dowlad goboleedka jubbaland taas oo xadgudub weyn ku ah madaxweynihii hore oo ka mid ah astaamaha qaranka soomaaliya in safar uu ku imaan lahaa magaalada kismaayo laga xiray sidaas awgeed maadaama ay caddahay in lagu takrifalayo awoodda maamulka hawada soomaaliya loona adeegsanayo dano siyaasadeed oo guracan gacantana u gashay xukuumadda maanta dalka ka jirta iyaga oo ka dhigta hawada soomaaliya hub ay ku dhibaateynayaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka soo eh, dadka siyaasadaanka ka fikir duwan ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa gol- golaha golayaasha baarlamaanka dowladda ee hay-adaha hay- hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ururada bulshada rayidka ah xisbiyada siyaasadeed culamaa udiinka odayaasha dhaqanka soomaaliyeed beesha caalamka inay ka hortagaan dhibaatadaas lagu hayo shacabka dowlad goboleedka jubbaland oo ay ku hayso xukuumadda federaalk ee soomaaliya xukuumadda waxay soomaali u igmatay inay ka shaqayso danaha ummadda soomaaliyeed ee looma dooran in ummadda lagu dhibaateeyo fiiro gaar ah soo wareejinta hawada soomaaliya ee laga soo wareejiyay gacanta dowladda soo lagu soo wareejiyay gacanta dowladda soomaaliyeed soo wareejintaana ay ka shaqeeyeen xukuumadihii iyaga ka horreeyey ma ahan in loo adeegsado dhibaateynta shacabka soomaaliyeed lagana dhigto hub siyaasadeed wabillahi towfiiq wasiir maxamed cabdi maxamed wasiir jawhar wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland Ah, mudane wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasaaradda eh, agaasimaheeda xabashada ah soo gudbiseen anigu waxaan gaarsiin doonaa meelihii laga baahnaayo ay ka mid tahay guddiga gaadiidka oo uu ka mid yahay jariimada qo- laga galay eh, maamul goboleedkani waa ka weynta mid guddi gaadiid keligii uu eh, eh, niqaashi karo Eh, waxaan idin ballan qaadaya arrintan in la geyn doono eh, plenaryga oo ah kulanka guud ee baarlamanka waxaanan ka geli doonaa dadaal in labada golaba arrintan lagu niqaasho dadkii mas-uuliyaddeeda lahaa loogu yeero golayaasha laga dalba inay sharaxaad ka bixiyaan oo lagula xisaabtamo eh, dhibaatooyinkii ay ummadda soomaaliyeed u geysteen haddii ay suuro geli weyda xataa in maanta lala xisaabtami kari waayo oo ilaalin iyo naasnuujin ay ka helayaan madaxda iyaga ka sarreysa ee madaxweynuhu kowkay lagula xisaabtami waayo arrintani waa arrin u baahan in lagu maxkamadeeyo dowladdan dowladda bedeli doonta in recordka meel loo geliyo file loo geliyo ciddii geysatayna maxkamad la hor keeno haddii aan maxkamadaha maanta ay noqdeen maxkamado jeebka xukuumadda federaalka ah ku jira oo uu iska leeyahay maxamed cabdi maxamed cabdilaahi farmaajo qaar aanu yeelan doonin baa jira noloshuna ku dhammaan maysa berri iyo saa dambe marka taana waxa weeye waxaan ka howlgelaynaa inaan kula xisaabtano dadkii hawshaa geystay Eh, waxaanan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadno marka si adag loola xisaabtamo dadka madaxda inoo ah ee eh, qaladaadka maamul iyo kuwa sharci gala taasi waxay ka baajinaysaa mustaqbalka madaxda imaan doonta inay sidoo kale yeelaan marka waa inay sunno noqotaa in qof walba lagula xisaabtamo wixii sharci darro ah ee uu sameeyo hadday baarlamaanka
kulan wanaagsan ayaan idleenahay saaxiibayaal xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadadna waad nagala socotaan saaxiibayaal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalka ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa maanta magaalada caasimadaha muqdisho kulan kula qaatay agaasimo goboleedka hay-adda caalamiga ah ee socdaalka i o m ta xafiis goboleedka bariga iyo geeska afrika mudane maxamed cabdikeyr oo uu kagala hadlay dhowr arrimood oo hamiyad wadaaga la leh oo ay ku jirto fidinta taageerada laga marmaanka u ah muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku sugan dhowr dal oo afrika ah aasiya iyo yurub ayagoona ku jira xerooyin kala duwan oo ku yaala wadamada qaaradda afrika waxaa kaloo sidoo kale kulankaas lagu faaqeeday taageerada qorshaha wasaaradda arrimaha dibadda ee ku aadan qurbajoogta soomaaliyeed si loo abaabulo kulamo wadadoodyo ah iyo samiro lagu xoojinayo baraaruga iyo daryeelka caafimaad ee qurbajoogta soomaaliyeed kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal qayb ugu dambeeya barnaamijka ay soo gaaran waxaa kusoo dhawaataan kalamaan
oktoobar waarte waa tuma waa tii hore taariikh ma leego maxa lagu tilmaamaa waxa lagu tilmaamaa qaraxii soobe oktoobar waxa lagu tilmaamaa hargeysa saama oktoobar waxa lagu tilmaamaa kii ka dhacay meeshan laasaab looday oktoobar ayaantan waa ayaanta ayaanteediye afar iyo tobankii oktoobar caas wadareedka ou dhacay oohin wadareedda ay dhacday afar iyo tobankii oktoobar iridka soobe ummaddu ay ku gumaadeen ibliisyadii war waxaa la yidhi kuwii taamka miinaysan masiibada ku soo qaaday madarkana ku soo beegay mashquulkana la soo eegtay muslimiinta dhiiggooda macnamalehda loo daadshay magdhowgoodii weeyaane ayagiyo midkii qariya haddaan madaxa laga goynin wallee murugadii soobe ma dhammaan xanuunkeedu war afar iyo tobanka oktoobar abwaanguura wuxuu ka yidhi dhulgariirkii ka dhacay soobe iyo dhiiggii lagu daadshay dhimashadii ba'nayd meydadkaad dhuxusha moodaysay dhaawacyadii bislaadee gacmaha lagu dhowayn waayey dhuuxa iyo carunka isdhex yiil dhinac walbood eegto dhismayaasha dumay dhaqaalaha burburay dhagaxyadii shiilmay qof kastoo dhugtoba waxaa ku dhacay dhaygaga yayaabe dhagartiiyo khiyaanada shabaab siday u dheeraatay qofna inaanay dhaafayn ciddaan hore u dhaadaynin dharkaa looga furay oo hadday dhab u ogaadeen warnimayow abwaan cabdidhuux wuxuu yidhi galabtii sabtigii ka gadaal casirkii gaarigii qaraxii gigtii nooluhu yaabeen lagu gumaaday dadkeennii war miyaydnaan garanayn war suugaantii madaxdaad ka hormarinaysa waxaanaad ku meeraysanaysaaninna dhegaysta abwaan ra'iisul wasaare khayre wuxuu ka yidhi qaraxii soobe soobe ka hor shabaab lama aqoon namana laayeene waxba dadaan ogayn bay waddada ku ag dhammeeyeene dhagax iyo hadday ciid dhigtaan laguma duuleen war qaraxi soobe soo maaha tiyuu guddoomiye taabid uu tiiraanyada awgeed kabtanka gaduudan gacanta bidci halkaa uga xidhay
tiiraanyadii soobe lama ilaawi karo gabdho badanay asaay u saartay ilmo badanna waa ku agoontoobeen ayayo kuwo badanna waa rajoobeen war guddoomiye taabid wuxuu yidhi amniga magaalada muqdisho lahaanshaa lagu sugi karaa war soomaaliyey tawaawaca iska daaya dad waacan walbow jooge cadowga iska celiya calaacal idinku dhaafi maayaane war wixii sooba ka dhacay cayn walbowjoog ma ahayne masiibo curatay bay ahayd masiibadii soobe haddii la soo hadal qaado qof walba waa murugo heehe aniguna anoo xabeebsan waxaan dhihi lahay how oktoobartii alhuumaade la'amaakaagay maahino oktoobartii alhuumaade la'amaakaagay maahino absolutely waa sidaas war maalintii masiibadaasu dhacday shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo waa soo baxay waxayna dhaheen dhagax iyo ableeye midkii dhoombir soo helaba inaa cadow dib loo dhigan maanta waa la isku dhaarsaday wixii dhiig loo kacay yeyxun waa la iska dhiciyaaye war shacabku waa kaceen madaxdaa ka jiifatay war nimayahow waxaa la yidhi nin hurdaa la kiciyaa ee midkaan kula hadlaayee haddana maqan maxaad odhan war dadku markay kaceen berigaas madaxweyne farmaajo la hadlayey wuxuu yidhi haddaan ku dhaqaajinaynaa shabaabta ku dhacdana dhagaha faraha la gelinayaa wuxuu ku sii daray taariikhda aan ku dhigno ilmaha aad dhali doontiina iskuullada ku dhigan doona sax waay taariikh faylaangali istaadio konis madii dadka kalada hadalaayi may baray beri haddii ilaahayna daarsii duulana ari dhanti dhagahaska wareejiya dhaha fadheeday waakayhe ilaahay madaxweynihiinna haydiin daayo warnimayow waxaa la yidhi dowladda soomaaliyeed laba jeer bay fursadda yacday madaxweynaha markii la doortay shacabka taageero badan buu ka helay fursaddaasna lagama faa'idaysan baa la yidhi qaraxii sooba markuu dhacana shacabkii oo dhammi waa soo baxeen ayagoo dagaal u diyaarsan ayadana lagama faa'idaysan baa la yidhi war waxaa sheegaas xildhibaan fiqi baa kuusa akhri war qaraxii sooba dadweynaha markii kaheen oo madawiilagana la ballamay inuu dagaal uu hoggaamiyaaw safar degdeg eh oo yugandha ee waha gali war war mahaysaana maanta madaxweynuhu mar kala hadlay wuxuu yidhi qaraxii soobe wixii ka dambeeyey ciidanka dawladdu shabaab tallaabay ka qaadeen xarumahay ka soo duuli jireenna waa la burburiyey inta kalena haddaan ku daba joognaa oo xarunta gobolka banaadir markii la soo weeraro guddoomiyaheedii lagu dhex dilay qaraxii soobe ma ka horrayse afow yeelka uurowsa allah ku og aryaadhaha beriga guddoomiyaha gobolka banaadir isgooski soobe ee masiibadu ka dhacday oo shacabka kula warramay waana u duceeye inta masiibadaas ku baxday halkudhig cusubna waa keenyey wuxuuna yidhi ooyimayna waa aarsahaynaa warnimiyow may dheega jiray hamasho obsuu habaarna taagdaruu maalin walba may un hamashilay ka jiraane war maanta isgooska sooba dadkii iskugu soo baxay guddoomiyaha u qudbeeyey markuu ka tegey foodo wadaraday bilaabeen billiqa wadaradaa ku xigtay rasaas wadaradaa dhacday orod wadaraadna waa ka dembeeyey marka aroos wadaraadkii la sugaaye kala caro wadaraad uu ku dhammaaday
oroos wadareedkii tuugi baajidee iskaabulow irituka ooy ahaahe horta wicitaan wadareedkii ima soo gaarina aroos wadareedkii maxaawa war issharrax wadareedaa ka horreeya warwar mahaysiine maanta laba baabuura bannaanbax lagu soo bandhigay mid waxaa ku sawirnaa madaxweyne farmaajo masiibadii soobe dhigu shubaaya midna waxaa ku sawirnaa ra'iisul wasaare khayre oo dhig shubaaya wartaabidaa dhiig shubidda bilaabaye ma la iloobay war guddoomiyaha gobolka maxaa gaari loogu soo sawiraya aawi war xaasidnimo wadareed siyaasadadaa jirta mukhtaar roogowba sawirkiisii markuu dhiigga shubayey waa soo dhegsan lahaaye xabsigu ku jira waradan madaxda somalilanba dhiigga way shubeene ee sawirkan qaban war masiibadii soo basan adigaa ka dambeeye hadday rag rabtaa ma maqasheen horta waxaan maqli jiray rag walba waa raggeeda raganimadaa yaraatan u malayn hagaajiyo hor waxaa ka dhacay guddoomiye ku-xigeenka amniga shabeellada dhexe iyo wiilkiisii baa gurigoodii lagu dilay oo adeer miyay ka dhex tooseen war abni guddoomiyin eeyona idiisa lagadili misleemaysee walan wadda war guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda shabeellada dhexe asagana waddadaa lagu dilay war barcad iyo jawaan inta u dhexaysa boqol mas-uulaa ku dhimatay boqolaal askarina waa ku dhinteen wuxuu yidhi walle mahaan minaan laga guurin goronyaha eriyaysanna waa imaan doontaa mugga haddaan sidaan leesu dhaamin dad badanoo nool si xun waa loo dilaya ha laga kaco fadhiga war mucaarad anugu waa aqaanaa nabadii nolol hala bedela miyaad ka waddaa war jawaraa ka hadlaysaane xalanaa la duqeeyey shalay waxaa la yidhi xoogagii dagaalamahayo xalana tuuriyeeyey waxay noo xaqiijeen inaan meelu ka xirrayn war yaa jaamac iswaal baa cambaareeye waxaas maxaa wax weyn uga dhigaysaa doora iyo booshana waa ku daba jirnaa buu yidhi war adeer wax kuwaas waxoodu waa qararaac war war ma haysaana si ruwaandho lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb gashay gabar soomaaliya now war soomaali ma ahayna somalilaandar ma ahaniyow war soomaalida lagaa saariyo somalilaandir kuma soo soomaali maaha marka madaxweynaha ruwanda bool kagambe ayay waxay tidhi maxaad noo aqoonsan weydeen somalilan haddaan nahay wuxuu ugu jawaabay adeer aqoonsiga dukaamada laguma gado shuruuc caalamiyaha lagu xadeeyaa gabadh dhintay xanaaqda ee baasaboorka soomaaliya jeexjeexa hadda waxay ku soo bixi lahayd laga rabaa war inantaa somalilan maxaa xiniiniishidayey war gabadhaa somalilan hadda maxaa wataakay u tahay waan hargeysa taallada laga dhisayaa ayoo ruwaandho joogtaa wariyaa taallaha dadka ku dhammaada waa midda soobe war naga tag wixin raba taallaha looga dhisay
dalka u shaqeeya oo xishoba war naga tag shartaalle idinka xijaabe naga tag adiguba masiibaa dhacda maanta oo kale
way maasiyihiin saaxiibada xubinta kalamaan intaana ka bixin saaxiibayaal dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay jawaab ka bixiso go-aanka ay kenya ku jibisay xayaalada dulimaadkii saarneed magaalada kismaayo iyo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland xogo aan ka helina magaalada caasimada muqdisho ayaa sheegaya in xalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay kulan gaara ah ay ka yeesheen jawaabta uu dalkan ka bixin doono xaguudka lagu sameeya taas oo wax u dhammaysa madax banaanida ummadda soomaaliyeed warar aan helayno xubno lagu kalsoonaan karo oo ku sugan villa soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda federaalk soomaaliya ka fakarayso laba qodob midkood oo kale ah in dalka laga eriyo safiirka kenya ama in la joojiyo qaadka soo gala waddanka si looga jawaaba xadgudubka dowladda kenya ee ka geystay gudaha waddanka soomaaliya ilaa hadda ma cadda mid ay qaad doonto dowladda federaalk soomaaliya labada go-aan waxaase sidoo kale macquul ah in dowladda federaalk soomaaliya aysan labadaasi midkoodna qaadan inay dacwad caalami ah oo ka dhana dowladda kenya u gudbiso midooda afrika iyo qaramada midoobe dowladda federaalk soomaaliya ayaa maalin kadib markii ay mamnuucday duulimaadka kismaayo nairobi iyo amarkaasi waxaa jebiyey dowladda kenya kadib markii wafdi ka socda wadankaasi ay magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka jubbaland uga qaybgaleen xaafadda caleemasaarka ee madaxweynaha jubbaland barnaamijka inta si caw ku dhigay waxaan kaga tagay heestan tani kulan dambe waxaan idin leenahay saaxiibayaal isuma dhaafno
siyaasadii maaqusba isqabqabsi ma horba qosigu ma joogta isqadarin ma samirba intaasoo asaara waxa u qaldamayba siyaasadii maaqusba isqabqabsi ma horba qosigu ma joogta isqadarin ma samirba intaasoo qasaara waxa u qaldamayba Umad yahay isqabanayn, isqabanayn, qabanay qolkeedu jooga. Qabiil qarriban yahay, runtii tahay qabyaaladi. Qolqolo, qolqolo ka daran tahay, qulubtiina moogtahay. Qulubtiina moogtahay Ofiqdu waa qodobo admiga qusayso dudumada aqirada way abuur baa qutumiyee Away hawli qaran iyo qabiya soo qabo qolkuma heshiine
away howlihii qaran ila qabiya soo qabo qodkuma heshiine tofiiqdu waa qodobo admiga qusayso dudumada aqirada way abuur baa qutumiyee Away hawli qaran iyo qabiya soo qabo qolkuma heshiine
away howlihii qaran ila qabiya soo qabo qodkuma heshiine
Waddankeenu waa qani, kheyraadkiisuna ku filan, haddaan qodana beeraha, qaramada midoobiya qamadiga asaageen. Asaageen qaran ma sugane. Waddankeenu waa qani, kheyraadkiisuna ku filan, haddaan qodana beeraha, qaramada midoobiya qamadiga asaageen. Asaageen qaran ma sugane.
waan idin qisoone qorshaheenu yuu noqon bulshooy qaatawaanada waan idin qisoone qorshaheenu yuu noqon